dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood walaalaha oo dirisa marka oo muddo hore u dhacay welina xalkooda aan la gaarin oo daahay marka kuwii oo dib usoo ay ahaayeen marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday hadda kadib waxaa rabnaa haddii layra loo gudbo dib u heshiisiintoodiiyo gooshii in loo fuliyo gobolka duulayra marka labadaasi beelood colaadda dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysaa waa dad dirisa dad dirisana maogta sariixriix deegaameed iyo daafsan iyo waxyaabahaasa la isku qabtaa marka waa un sariix deegaaneed oo dad diris oo deegaanka dhiisyihiin dhibaato ka dhalatay waa wax kalo hadda waa dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay marka muddo intee leeg buu dagaalkana socdaa dagaalkan uu muddo hore oo shan bilood ka hor u dhacay kadib maaragtay adigun kadib waa la dhex galay haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa gala hakadkii yareed markau galay kadib haddana xoogaa hadda dib isuu soo laabashadan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba howsha lagu jiro si fudud arrintaas u dhacday marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulkii gobolka iyo ciidamadii dawladda militariga ayaa yimideen waana ciidamada waa la kala qaaday haddii ilaa yidhahdana waxaan daalna inay gogashii uga dhigo gobolka caasimadda haddii ilaa yidhahdo sidaasna aan maaragtay hawshoodii hadda loo soo afjara hadduu ilaah yidhahdo marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkani uu sababay labada beelood udhexeeya waay khasaaraha xilligii horena dhimashaa jirta haddana dhimasha ayaa dhacday maadorata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maaragtay raggii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday ilaa sideed afar iyo toban qofood ayaa maarata hadda dhimashadu labada dhinac ay sheegeen marka iyo dhaawacba intaba way jiraan marka waa aada iyo aada arrin maarata wax tira kooba ma haysaan idinka dhinaciina oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay dhaawaca hadda koobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaabaa inaan todoba ilaa sideed gaaraan laakiin afar iyo toban qofood waa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaas ay xabadda ku joogsatay goormaa ciidamadaasi la geeyey degmada cadalle shalad subaxday soo gaareen waa garta adiga waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada cadalle a goobta dhibka ka dhacaan ku sugan oo hadda kaala hadlo ciidamada joogaan goormaad gaartay meesha
habeen horaan soo baxay shalad subaxdii aan maarta soo gaarin labaiyo tobanka markii waa gartay maxaad aragtay marka kolley nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee muuqaalka degmada aaday u wanaagsan tahay hadda degmada maa tuulo degmada kamid a uga dhaca dagaalka degmada waa ka tirsanta maana degmaduna waa fiican tahay wax dhibaataha oo kale ma jiraan xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kaleo ka dhaca oo ka jirta ma jirto degmada waa gartay maxaa ku xaliseen hadda kasakoow inaad ciidamo kala dhex dhigteen maxaa xalood gaarteen ka gobolahaan hadda xalka hadda u dhiman yahay oo hadda waxa waaye xaalada jirta unbaa la xaliyay dagaalka iyo dadkii surtaaganaa lakala kala raramaane xalka uu dhiman yaho haddii la fadhiistaa wixii mudka la kala tabaha ee lakala sheegaha ama wixii laisku heesa laga hadla xalka markaas kadib a maaragtay gud loo gudbaa xalka laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergencyga aheeda wax laga qabtay oo ciidamadii la kala kaxiyey dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dawladda ay leeyahay degay waxaad carabka ku dhafatay guddoomiye in shan bilood ka hor dagaalkan uu dhacay haddana uu mar kale soo noqday dagaalkanna dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan dhowrka gooroo hore iyo hadda maaragtay shanta bilood kan aan ka hadlayna isma laho meel dad joogana simiri waa la isqaqabaa isqabsir waa dhaca waxa uu ka jirana waa uun dad deegaana oo dirisa dadkaa deegaankaana maaragtay mar kastaba waa waxbay kala dhex mari karaan oo dhulaa wada degan yihiin dadka reer miigaana dhul ay degan yihiin oo ama soodin ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaaba ay isku qabtaan oo dadka reer miiga ay kamid tahay marka deegaana waayo deegaankiyaa la isku qabtay dad dirisana waa dadka diriskana semberi waa dhacdo waa ka dhaxi mahaysaa marka dhacdooyinkooda sidaasay sal ku haysa maxaa marka idinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baktisaan oo dagaalkan uusan soo noqon wallaahi horta wax walbaba qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno ou noqdo midka ugu dambeeya usan dhicin maaragtay dagaal kaleento dadkaana maaragta dirisnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo noloshoodii maaragta lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dawladda federaalka iyo amul goboleedka gobolkaba inta iyadoo la iskaashahayo haddii la yidhaahdo inaan lagu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo afjara haddii la yidhahdo aan rajeynaa midka ugu dambeeya inuu noqdo